أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاabه الطيبين الطاهرين وmaن تبعهم بإحsان يوم الdيn أmا bعd waxaanu kusoo dhex jirnay suuraة الأحqاaf markii qisadii ku saabsanay nabiyullaahi caad iyo qoomkiisii lasoo dhameeyey oo qoraysh loogu dugayey ayuu haddana halkan alla subxaana wa tacaala nabiga waxaa loogu bishaaraynaya risaaladiisan inay risaalo weyn oo cadiima ay tahay oo walow qorayshba ha beeniyeen laakiin iska dhaafe insiga inay jinnigii ay risaaladiisi ay rumeeyeen oo qur-aankii ay ku ta-ahureen oo qur-aankii aada iyo aada ay u qiimeeyeen oy ugu khushuuceen oo qur-aankii caalamul insiba uu dhaafay markaa caalamul jinniba uu gudbay ay ka faa-iideysteen taasina nabiga caleyhi salaatu wasalaam dacwada islaamka bishaaro weyn bay u tahay oo haddii insigii uu diiday jinnigii baaba ka faa-iideystaa laleeyahy taasina qureysha waxay ku daha tahay dhaga hadal iyo canaan meel jinnigii ay ka faa-iideysteen idinkoo walaalihiisoo iska luqaa oo sharaftiisa iyo akhlaaqdiisa iyo taariikhsa yaqaana maxaad uga faa-iideysan la-dihin iyo qof walba oo mu'mina waxay ku tahay dhiirigelin war jinnigiiba haddii ay ka faa-iideysteen nabiga caleyhi salaatu salaam iyo risaaladiisi adigoo insiya oo nabiga caleyhi salaatu salaam yaqaana maxaa uga faa-iideysan la-aday marka wadkur xus baa la leeyahay id waqti sarafnaa aan soo leexinay ileyka adiga intii ka ah nafaran koox aan kuu soo leexinay oo minal jinni ka mid a koox jinniga ka mida ayaanu soo leexinay yastamicuuna xaal ay dhegaysanayaan alqur-aana qur-aanka u kuurgelayaan siay qur-aanka u dhegaystaan falamaa xadaruuhu meeshuu nabigu qur-aanka ku akrinaya markay yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ayagoo isla dardaarmaya ansitu war dhegta u dhiga sharqanta iyo codka da si fiican u dhuuxo dhegta u dhiga taas waxaa laga qabi qur-aanka ku akrinaya markay yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen ayagoo isla dardaarmaya ansitu war dhegta u dhiga sharqanta iyo codka da si fiican u dhuuxo dhegta u dhiga taas waxaa laga qaadanayaa aadaabta daalibka oo la rabo macaalimka inuu waxa uu sheega oo si faac u dhegeyso markii la begey wallow waaba noqdeenba oo waa jeestan ilaa qowmin qoomkeeda mundiran iyagoo u digaayo hal jelsay ku aflaxeen balka waran diinta waxaa loogu talagalay in la qabto in la barto lagu camal falo dadka la gaarsiiyo hal jelsay wax ku barteen ku rumeeyeen dadkiina ay dacwadii ay ku gaarsiiyeen marka xil in layska saaro sheikina markuu aayadahaas ku akrinaa wuxuu dhihi jiray annagoo yaryara waryaa war adiga madaqon baata miyaan diinta dacwada xil kaa saaran yaa diintan loo dhiiba markaas qof walba waxay usu mala jir oo nala hadlayo soo shirka si fiican oo qabo jira bal hadhow ummadii hala gaarsiiyo marka culumta si fiican ha loo qabto dadkan ha loo akriyo falamaa qudiya markuu jeestay wallow way la dhameeyey qur-aankii wallow way jeestan ilaa qowmihim qoomkooda mundiran iyagoo u digay qaaluu waxay dhaheen marka dadkii la hadlayaan yaa qoomanaa qoomkeenow inaa anagu samicnaa waxaan maqalnay kitaaban kitaab oo unzila lasoo dejiyay min bacdi muusa nabiyullaahi muuse oo jinnigu ayagu rasul oo min aljinni ma lahane rasusha ambiyada oo insaan ka faa-iideystaan marka kutubtii hore dad aqoon u leh ahaayeen towreed ilaa kutubta reer banu israel injiil ma aysa sheegin sababtoo injiil marjiciisu waa towraad waay wax cunwaano unbaa lagu daray marka iyo maaragtay ee towraad oo dhan injiil ma aysa wada nasakhin kitaabkaasoo unzila lasoo dejiyay min bacdi muusa musadiqan rumaynaya limaa beyna yaday wixii ka horeeyey oo kutubtii hore waxay sheegi jireen oo asaaska risaalaadka iyo tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqiyaadka muhiimkaa sugaya kitaabkaasoo yahdii ku hanuunay ila alxaq runta ku hanuunaya ilaa xaq waan ilaahay in la caabudo keligiis rusushiisa la rumeeyo aakhiro loo camal fasho ilaahay la adeeco saas wey iyo wa ilaa dariiqin dariiq mustaqiimin toosan ku hanuuninaya haddaba talay qoomkoodisiyan waxay yaa qoomana qoomkeeno talo fiican oo runa ma idiin sheegna oon khiyaano aan lahayn oo naseexo ah ajiibu ajiiba oo yeela daaciya allah ilaahay midka ugu yeeray oo nabi maxamed ah waaminuu bihi rumeeya asaga waxaan kugu yeerayo isaga inuu nebi yahay ilaahay in kugu yeeray inuu xaq yaho isaga cibaada uu leeyahay waxyiga inuu xaq yahay aakhar inay jirto loo camal fasho rumeeyo maxaa hawaaboo helaysaan yakfir lakum wuxuu idiin dhaafayaa min dunuubikum dunuubtiina wayujirku waxay idin korinayaa min cadaabin aliimin cadaab aliimin oo idinku korinaya macnaa janno iyo taaban waa idin gelinaya taa waa tarkiibkii amaa qofkii xaqa asagoo iska indhatiro oo ruumeyn waaya inkaaraa ku dhacdo waman laa yujiibu qofkaan ajiibin daaciya allahi midka ilaahay ugu yeeraya warkiisa aan yeelin oo alle aan caabudin rasuulka aan rumaynin waxyiga aan rumaynin aakhare aan rumayno oo camal fa- oo camal fal macnaa cuquuba u halis yahay wey cuquubo qofku ilaahay ku xukumana falaysa bimucjizin ilaahay ma cajiz gelinaayo fil ardi dhulka ogama carari karo dhulka ilaahay ogama carari karo walaysa lahuna mana u sugnaanino min duunihi ilaahay keyrkiisa owliyaa kuwa nusaraha u gargaara oo alla ka dhici kara ma jiro ilaa waa anagii soo marnay dadkii hore asnaamtii waxay caabudi jireen iyo faataadhugtii ay dhihi jireen waxbay noo tarayaan inay waxba u qaban waayeen oo goortii cadaabkii uu ku hareereeyey ay meel cidlaa ay uga baxeen oo u gooyeen soo maa marka owliyadama ma laha oo macnaha owliyo u gargaarto ilaahay keyrkiisa ah oon alla ahayn ma jirto ulaa-ika kuwaas oo dacwadii alla aqbali waayo oo daaciga allah rasuulka nabi maxamed dacwadiisa ajiibi waayo fii dalaalin baadinimay ku sugan yihiin mubiinin ee cad qisadan waxaa runtii waa qiso raa'ica wey waxayna ku tusinaysaa dacwadan nabi maxamed loo soo dhiibay caleyhi salaatu wasalaam iyo waxyiga oo wato cadamadiisa iyo weynankiisa inuu xataa jinnigii oo maanta ma arkaysa oo ka yaabsaday nabigu calayhi salaatu wasalaam qisadan oo wax ku akhriyey oo jinniga ay ka dhegeystay laba gooray ahayd mar nabiga ma uusan ogeyn isagoon ogeyn ayay jinnigan ay u yimaadeen isagoo qur-aan akrinaya oy dhegeysteen salaad subax isagoo tukanayay qur-aankii maanta ma arkaysa ay la dhaceen markaasay taqriirkan iyo warbixintan dheer oo qiimaha badan qulwixyana lagu sheegay ay ka bixiyeen marna waxaa weeyaan iyagaa nabiga u yimid oo u yeertay oo nabigu markaas qur-aan ku akriyey gaar ahaan maaragtay arraxmaan oo marka yidhahdaa uu nabi kastoo yidhahda fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaan waxay dhi laa walaa shay min nicamika yaa rabbi nukadib nicmadaada mid kamida uun beenina lama arko qisada hore oo markay nabiga calayhi salaatu salaam isagoon ka warqi u yimaadeen saxiixeenkay ku taalaa min xadiid ibni cabaas ibni mascuudba khulaasadeedana waxaa waaye intaan nabiga lasoo bixin calayhi salaatu salaam oo fatradii risaalada ay kala go-need shayaadiintu samada intay fuulfuulaan markii malaa-igta arrimaha ku saabsan sanad walba waxa la qabanayo oo awaamirta la siinayo ay wax kasoo dadafi jireen waxaas ay soo dafaan oo beenta ay boqol beenood kale ku dari jireen kahanadayna u keenayaan si ay dadka ilaahay uga jeediyaan iyo cibaadadiisa o dhan kuwaana qeybka og ilaa qeybka sheegashihiis waa wax ilaahay cibaadadiis dadka looga jeediyo qeybka runta ilaaha xaraaskuna markaa ma aysa badnayn markii nabiga lasoo bixinaya calayhi salaatu wasalaam ayaa waardiyaha aada loo badiyey shaydaankii maaga wax dhegaysaba shuh baa lagu tuura xidigaa lagu tuura mid jaban iyo mid jiisa waa soo dhaqaaqi waayeen wax waa weli waayeen shaydaankiiyaa loo sheegay aabihii weynaa oo la yidhi saasaa dhacday xiila baynanaa wa bayna khabari samaa annaga iyo khabarkii samada waana laka teeday waxaan ku faataa dhugleyno insaankii aan ku gumaysano oon maaragtay kuhaanti iyo kitaab gaabloogi iyo faalashoogi aan u keenno waa la nahay ilaa waxaasay ka qaraabtaan jinnigii wuxuu yidhi waxbaa jira e balbaara jinnigiioo marka uu kala bixiyey oo meel walba u kala diray kuwaa dhinacaan marka tuhaama la isku dhulkaan maka iyo madiine iyo daa'if iyo dhulkaas waxusoo diro tuhaamo la isku yiraahdo nabigoo calayhi salaatu wasalaam daa'if ka soo noqday oo meel nakhle la yiraahdo oo maaragtay maka iyo daa'if u dhaxaysa ku tukanaya isagoo dhinaca suuqa xukaad la yihahdan usoo socda suuq weynu jaahilidu ay lahayd ee raba inuun dacwada oo soo bandhigo meelaha aswaaqda iyo xajka la isku wado nabiga caleyhi salaatu wasalaam ou risaalada soo bandhigi jiray oo isagoo salaad tukanayo ayay maaragtay ay kusoo baxeen qur-aankii markay maqleen ay dhegeysanay wallaahi hada aladii xaala baynaka wa bayna khabari samaa wixii khabarka samada iyo adinka idin dhex gala waa arrintan marka waxyigaana lasoo degay xaqi hadduu idin faataa dhugle iyo kitaab gaablo in wax loo qaadqaado lama ogola sabt meel hadduu waxi joogo shaydaanku waa ka cararaa culimmadu waxay yidhahdaan meesha cilmiga xadiidka iyo sunnada iyo tafsiirka laga akriyo oo cilmiga jooga iyo xalaasha xaaraamta shayaadiintu xataa dadka wax kuma yeesha way ka carara way ka guurayaan meelaha jahligaas iyo khawaarijta iyo shiicada iyo baatiniyada iyo quraafada ay joogto oo cilmi aan laga aqoonin jahli oo maanta ma arkaysa oo xukumo ayaa jooga maanta su-aal la isoo weydiiyey maxay leeyihiin yani dadka jahliga meelaha ku faafsan maxay leeyihiin gabadha maaragtay iyada baarnimo lagama rabo aabeed iyo hooyada ina masruufta lagama rabo maaragtay wiil hadduu joogo wiilkaas haddii kale walaalkiis gabdhaha wax saara lama arko warkaas soomaali kama imaanin dad kaloo juhaalo dadka u faataa dhugleeya oo gabdhaha soomaalida meelahaas tay ka ugaarsadaan raba inay waalidkeed ka gooyaan oo ka yimid wax qof cilmila kama imaan gabar baarnimo laga rabo hadda waxaa soo baxaa la yihi kuwo dhahay soomaalidu qur-aan cilmi ma taqaano gabdho iyo balaayo wada ordaysoo leh gabdhihii wada dugsiga iyo qur-aanka dhiga waxba ma taqaaniina haddaa camal inkaga soo bilaaba xoogaa cama akrinaysaan hadhow albaqra kitaabka waxay soomaalida qur-aan waxba kama jiraan bal soomaali quraan haddii laga baro ayaa laga baranaya soomaalida waxaa laga dhigtay suuq hadda mid walba oo khaariji oo gandaafulo weyn meelahaas intuu wax ka ugaarsado maadaama soomaalida ay qur-aan jeclin waa rabaa dadka diinta baraya inuu ka leexsado jahaligaas oo kale meelaha ka buuxa waa meelaha shaadiintu ay ku badato wey meel khawaarij iyo kuwaan culamo cayga ahoo jooga iyo ma garata jahliga uu joogo iyo khuraafaadka meelahaasoo shaydaan ka ukumeeya meel kitaab iyo sunno ay yaaleen iyo fiqhi ma imaan karo shaydaan waxay dhaheen marka khabarkeeni waana la kala teeday dheheen qur-aankaana la kala teeday qur-aankii marka ay rumeeyaan marka waa kuwa marka warbixintan kasoo gudbiyey hadda ilaahay oo noogu sheegay dadkii qoomkoodii risaalada u gudbiyey marka taas khabarkaas saxeenkuu ku yaalaa qisada kalena muslim baa wariyo min xadiid ibni mascuud jinnigaa nabiga u yeertay calayhi salaatu wasalaam marka nabigu waxau dha yaa i raacay ibni mascuud aa yidhi anigaa ku raacay meel markay marayaan oo waxau dhaha nabigu meeshaan joog ha dhaafin halkan waa tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam meel xaggaasou tegay ibni mascuud waxaan maqlow dhahay wax wada aada gorgor u malaynaysa dad camal ah oo wada waaweyn oo xoog badan ayaan maanta ma arkaysaa arkow dhah iyo qaylo badanaan maqlo kabacdi nabigaa ugu soo noqda calayhi salaatu wasalaam wuxuu u akhriyey wuxuu dhahay amaad meeshaada ka dhaqaaqda may haddaad meeshaada ka dhaqaaqi lahayd way ku kala dafi lahayeen baho nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay tahay u yidhi qaylada aan maqlahay waxau dhahay nin bay iska dileen ninkiiy ku murmeenoo qolo walba madin iyo waxaas marka saasaan maarata u kala xukumahay marka markii dambe oo kuufo yimid ayuu waxau arkay nimaan aasiyaan oo hindigan ka mid oo waaweyn oo madmadow waxau dhahay kuwaan jinnigii hamiinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam hamiinkii oo nabigu u akrinayay kuwa saanu egaa ku jirow dhahay marka waxaa la yidhi kuwaan waa qolooyin maanta ma arkaysa zunad iyo wax saasaa la yiraaha la yidhi waa qolooyin qabaa-il saas u waaweyn waa marka labadaas gooray ahayd marna nabiga ayagaa u yeertay calayhi salaatu wasalaam uu qur-aan ku akhriyey marna isagoon ka warqabin ayay marka ay qur-aankii ay dhegeysteen ay sidaa ugu ta-afureen macnaha marka cidaa ku jirta maadaama qur-aankan iyo risaaladii nabiga calayhi salaatu wasalaam jinnigii ay saa ugu ta-ahureen oo isla markaa intay aflaxeen oy rumeeyeen ay ducaad ay noqdeen oo weliba hadda warbixin aada iyo cajiib u leh qur-aanka iyo hidaayadiisa wanaagiisa ay ka bixiyeen war insiyow adinka xaggeed joogtaan maxaa risaaladan idiin anfici la-dahay maxaa u rumayn la-dihiin dadka maxaa ugu bari la-dihiin diinta dadka maxaa ugu sheegi la-dihiin taasaa marka meesha ku jirta wadkur xusaa la yidhi id waqti sarafnaa aan kuu soo leexinay ilayka adiga nafaran koox oo minal jinni ka mida kuwaasoo yastamicuuna alqur-aana qur-aanka dhegeysanaya kuwaa marka waa kuwii waxaa weeye iyagoon ka warqabin iyagoo xaqiiqa raadisa oo markii koonkii laga teeday maaragtay waxyigii ay dafdafi jireen malaa'igtii ay kadafi jireen ay dheheen kolley isbedel baa jireen bal waxbaara ay nabigoo qur-aan akhrina ay la kulmeen waxay yidhaahdeen waxyigan iyo khayrkan baa idinteedayo xaqaana yimido baatil iyo jinni iyo faataa dhugleyn waa u dhammaatay saas oo kale wey falamaa xadaruuhu markay goobtii ay yimaadeen qaaluu waxay yidhahdeen ansituu war dhegta u dhiga ilaahina waa kale waidaa quri-a alqur-aanu fastamicuu lahu wa ansituu insaafku marka waxa weeye waa aamusnaan qur-aankana dhuuxid la dhuuxayo ay ku jirto afalaa tadabbaruuna alqur-aan qur-aanka miyaysan maarata tadabureyn waa tadaburkaas wey si fiicanay u dhegeysteen ugu tadabureen waayo waa ku ta-ahureenoo waa rumeeyeen falamaa qudiya qur-aankii markii la dhameeyey oy dhuuxeen waaba rumeeyeenoo wallay wow jeesteen oo way noqdeen ilaa qowmihim qoomkeeda u noqdeen mundiriina iyagoo degayaala oo risaaladii nabiga xambaarsan nabigayba waa ka aflaxeen waa rumeeyeen risaaladii bay xambaareenba marka qof walbaa casharkau soo qaato hadduu meelahaas uu geeyo hadduu ku celi kara xataa uu ku celiyo hadduusa ku celi karina intuu soo fahmay hadduu meelahaas ka sheeg sheego dacwadu ay faafi lahayd meel walbay gaari lahayd marka saasaa la sameeyey wallo way jeeseen ilaa qowmihim qoomkooda mundirina iyagoo u digaya qaaluu waxay dhaheen yaa qoomana qoomkeennu innaa anagu samicnaa waxaan maqlay kitaaban kitaab kitaabkaasoo unzila la soo dejiyey min bacdi muusa la soo dejiyey oo kutubaha oo maaragtay kutub ka horreeya towraada ugu weyn kutubaha kaloo dhan asagaa marjuuc ah maca alinjiil ilaa qur-aanku asagoo dhan muhaymino kutubtao dhan ba asagoo wada haymanayo dusha ka wada ilaaliya maahan musadiqan xaal uu rumayna limaa beynayo deehi kutubtii ka horreysay waa isu rumayna waxay sheegayeen madmuunka ayuu sheegayaa marka yahdii wuxuuna ku hanuunaya ila alxaqi runta iyo dhabta u hanuunaya ilaaha in la caabudaa xaqa uu sheegaya rusaal in la rumeeyo xaqa waxyiga in la rumeeyo xaqa aakhare inay xaqta loo camal fasho akhlaaqiyaadka iyo axkaamta wanaagsan oo sharciga wanaagsan waxaasoo dhan buu sheegaya wa ilaa dariiqin jid buu ku hagaajinaya ku toosinaya ku hanuunaya mustaqiimin toosan haddaba maxaan kaga aadan risaalada noocaas oo kale soo maaha risaaladaa waxa ku aadan waxa weeye in la qaato weeye yaa qowmana qoomkeenow ajiibu ajiiba oo aqbala daaci allahi midka ilaahay ugu yeeraya warkiisa risaaladiisa aqbala wa aaminuu bihi rumeeya asaga iyo waxuu wato waxa wato maxaa ugu weyn alla hala caabudo aniga halay adeeco aakhara ha loo camal fasho waxyiga iyo sharciga alla halagu camal falo taa marka rumeeyo maxaa helaysaan oo thawaaba jazaa yakfir lakum wuxuu idin dhaafaya min dunuubikum dunuubtiin wayjirkum wuxuu idinka kordhaya min cadaabin aliim cadaab alima qaara waxay yidhaahdaan jinniga thawaabtiisu waxaa weeye waa in maaragtay cadaab laga koriyo laakiin maya taas waa xoolaha xoolaha aan mukalafiinta ahayn wey oo ayagu hadhow kuunu turaaba la dhahayo amaa qofkii camal loo diray oo wanaag iyo xumiba la faray waxa weye kii wanaaggii soo sameeyana ajar buu leeyahay kii xumida sameeyana cadaab buu leeyahay nacam waman laa yujib suurat raxmaan udila markii la akriyaba fa biayi aalaai rabbikumaa tukadibaana dhahan iyaguna waa kii maarata jawaabay dhahay ilaa nicmooyinkooda nicmooyinkaaga mid kamida oon beeninayno ma jirto nicmooyin kalena waxaa kamid a ilaahay dadka mutaqiinta waliman khaafa maqaama rabbi jannataan jin iyo insiba ha ahaato inuu leeyahay waman laa yujib marka qofkii asagu marka kariwaayo noqdana waman laa yujib qofkaan ajiibin oo aqbali waaye daaci allahi ilaahay kan ugu yeeraya diintiisa macnaha waa la cadaabaya way cuquuba a qabanaysa way cuquubo alle qofkay qabsatana ilaahay kamar carari karo falaysa bimucjizin alla mid cajis gelinayo oo ka baxsanaya maana fil ardi dhulka dhulka ilaahay uma baxsan karo uu soo qabanaya cid kale usoo gurmatana ma laho walaysa lahu ma lahan min duunihi sokadiisa iyo keyrkiisana owliyaa-a kuwo owliyaaho u nusreeya oo u gargaaro usoo gurmada ma lahan ulaa-ika kuwaas daaciga alle warkiisa aqbali waaye oo gaal iyo faajir ah jinni iyo insiba fii dalaalin baadinimay ku sugan yihiin mubiinin ee baadinimadeedu ay caddahay halkaa markay marayso ilaahay subxaana wa tacaala uu noo sheegay jinnigiiba inuu aqbalay qur-aankan oo dadkii hore kutubtuu haystay oo rumeeyeen oo waa kii alle subxaana wa tacaala washahida shaahid min bani israa'iila calaa mitlihi fa aamana wastakbarta hadduu jinnigii rumeeyey dadkii kutubtii hore oo aqoonta u lahaa ay rumeeyeen wa reer quraysho maxaa idinka idinsoo taagay oo weli ay kufri ay la soo taagan yihiin oo ilaahay u shariig yeelan lakiin ilaahyaal kale la caabudi karaa oy bacdiga inkirsan yihiin ayuu alla subxaanahu watacaala ayuu maaragtay uu radinayaa alla subxaana wa tacaala waxaa la leeyahay soo maaha ayagu sooma dhahayo ilaahay nama soo bixi karo sooma dhahayaan waxaa la leeyahay sow ma ogidin cirkan dhulkan ilaahay inuu abuuray haahay ku leeyihin waa ictiraafsan yihiin ee marka allihii cirkan dhulkaan abuuray ma adinkaan idinsoo noolay wa waxay ku hadlaan lama arko yaa cirkan dhulkaan abuuray yaa idinka markaidin abuuray allah abuuray leeyahay allihii idin abuuray ma adinku idinsoo noolay waa soo maha taa marka waxay ay tusinaysaa marka bacdiga ay diidan yihiin waa hegag maahana inaysan xujo aysan u haysanin awalam yaru miyayna u jeedin oysan macnaha maskaxda aysan ka arkaynin waa ru'ya qalbiya waa maskaxdooda miyayna ku dareemaynin ana allaha alle alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati samadaha wal arda dhulkana abuuray walam yacya aan ka noogin oon macnaha ka cajisin oon garan weynin sidii loo abuuray bikhalqihina abuuritaankooda iyo qaabka u abuuray meeshuu kasoo bilaabay aan ka daalin oon garan weynin biqaadirun ku awooda inuu yahay calaa an yuxya almowta dadkan markay dhintaan inuu soo nooleeyo miyuu ka cajisaya maya wa sababta ig haddaa tirad yaa cirka lulka abuuray layaquuluuna allah dadkan yaa idin abuuray idinka allah idin abuuray hay hadda waa ogoshay cirka dhulkan iyagoon jirin ilaah inuu abuuray adinkoo jirin in laydin abuuray maxaad ku diideysaan berri mar kale in laydin soo noolay ilaaha cirkan dhulkan iyo adinkaba idin abuuray idinkoon jirin berrina haddana inuu soo nooleeyo oo weliba qaabku waxu abuurana kama dhumin oo ma aqooyn cajiga waxaa la yidhaahdaa wax intaa rogrogtid markaad aada dhinaca wada garoweysa kombyutara samey la yiri waa rogrogi waa roga u bixi waaye meel isaga tuuray ma uusa daalin laakiin waxaa weeye qaabkii uu rogrogi waayo oo u bixi waayo marka macnaa ilaahay subxaana wa tacaala khidadii iyo broseskii iyo qaabka u abuuray ma ka dhumin waa yaqaana alla subxaana wa tacaala awooddiina waa leeyahy cilmigiina waa leeyahy ajzaadiina meeshay kala jirta waa u yaqaana alla subxaana wa tacaala markaba mowtau soo nooleyn waayo taa marka xujadii af salax ku dheg waayo marka waxay ku hadlaan lama arko awalam yaru miyayna ujeedino macnaa caqligood iyo qalbigoosu aysku arkaynin an allaha alle alladii allihii khalaqa samaawaati samadaha abuuray waalarda dhulka walam yacya aan ka cajisinin oon ka daalin oon garan weynin bikhalqihina abuuritaankoodii qaabku abuuray aan garan weynin biqaadirun ku awooda inuu yahay miyay garan waayeen qaadiran ay ahaydoo mafcuulka labaad alam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalard ha qaadirun oo inadaas khabarkeedii ahaan lahayd oo qaadiruna la dhihi lahaa laakiin bacdaasaa gashay waa iska zaa'ida ba'du biqaadirun ku awooda inuu yahay miyay garan waayeen calaa an yuxya almowtaa mowtadana mowtadu markay dhibato inuu soo nooleeyo bala inuusan awoodin iskaba dhaafe waa awoodaaho taas iyo wax walba waa awoodaaho innahu allana calaa kulli shayin shay kastaba qadiirun kii awoodo wey mowtada inuu soo nool iyo wax walbaba alla wuu awoodaa subxaana wa tacaala haddaba waxaa la leeyahay dad hadda kufri iyo macangegnimo iyo jaajaalayaal ku jirtaa tihiine waxaa weeye laakiin waa un ka shallay doontaano markaad aakhare aada tagtaan unbaad ka shallay doontaan ee maalintaa uga sheekay baa leeyahy kufrigooda heerkaasoo gaarsiin doonaa wa yooma ay wadkur xusheeg oo u sheeg nimankan gaalada yooma dharaar yucradu la bandhigi doono oo cardigu waxaa weeye dee naartiio gubanaysa saa looga kulaalinaya soo maha caradtu alcuuda cala naar haddaad tiraahda waa qorigii aad dabka saarto aada ku gubtid waayo wixii dabka aada ku gubaysa ama hilibkii aada ku sheelay saas loo saaro way marka naartii baa lagu solayaa marka oo lala baashtirinaya jirkooda lagu dhejinaya wa yooma dharaar xus yucradu la bandhigi doono oo macnaha lagu gubi doono alladiina kuwii kufaruu kufriya cala naari naarta korkeeda iyagoo marka gubanayo naartii ay shiilaysaa lagu tahakumaya lagu jeesjeesa waxaa leeyahay alaysa haadaa bilxaq dabkan iyo naartaa ku gubanaysaan wax jira ma ahan waa dab uu ku gubanayo laakiin waa jeesjees qaaluu waxay dhaheen balaa inuusan jirin iskaba dhaafe waa wax jiro hadda waaba kana waaba ku dhex jirnaa wa rabbin aan ku dhaartay waa shay run ah qaala waxaa leeyahay hadda ictiraafkan hadda oo warabbinaa waa xaq aada leediin cadaabkan waa jira adinku gubanaayo wax idinma taraaye faduuqu lcadaaba cadaabkan hadda aa ku dhex jirto oo laydinku dhamayo ku macaansadaa la leeyahay ku gubta bimaa kuntum bisay maa kuntum waxaad aydeen takfuruuna kuwii kufriyo xaq alla diida oo ilaahay qudradiisa inkira oo bachiga inkira oo waxdaanada alla inkira oo waxyiga inkira oo rasuulka risaalad rasuulnimadiisa inkira taasaa sabab idinkugu ahaa laleey marka waxa weeye maanta adinka soo qiyaamo kuma jeejaysan haa adinkana naartii laftooda idinka ku jira ugu laleeya war naartaad ku jirtaa ma runa waa ka ilaaha surdur ku yiri marka naarta la geliyo waxaa loo leeyahay afa sixrun haadaa ama antum laa tubsiruun sixir sixir miyaa waxaan bas maba ujeedaan waaba ku gubanayaaba naartii kor iyo hoosay ka xigtaa walciyaadu billah macnaa waxaa weeye qofka sida u dhaqmaa loola dhaqmo qofka ilaahay diintiisa ku jeesjeesa asagana meel xun inta lageyaa lagu jeesjeesaya marka ilaahay hala tacdiimiyo oo diintiisa hala weynayo oo rasuulka ha la weyneyo oo xurumaadka ha la weyneyo oo dadka diinta haystana ha la weyneyo iyo axkaamteeda diinta sharaaicdeeda qofkaas ilaahay wuu qiimeynaya qofkii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala iyo rusushiis diinta ihaanaysta iyo dadka diinta wada isagana waa la ihaanaysana walciyaadu billah wa yowma dharaar xus yucradu la bandhigi doono macnaa lagu gubi doono aladiina kuwii kafaruu kufriya cala annaar markaasaa waxaa loo leeyahay alaysa haadaa biyousan kan ahayn dabkan aa ku gubanaysaan bilxaqi run xaqa macnaa runtao dhabtaa looga jeeda qaaluu waxay dhan balaa inuusa runna iska dha waa runtii ugu dambeysay wa rabbi inaan ku dhaartee haa ma hubtaanle inuu run yahay qaala alla markaas wuxuu ku dhaha faduuqu lcadaaba cadaabka dhabi waaba dhebina laakin waa justice waay bimaa kuntum waxaad ahayd oona takfuruna kuwii ku kufriya haddaba gaalada waxaasaa u dambeeya maadaama gaalada ay waxaas u dambeeyaan balaayo waaba kusoo socotaahe adigu ha sabri weeyinoo halada degsanine kuwaan iyagaaba maaragtay balaayo ay ku dhacday u sabaraa la leeyi maadaama xaalkooda uu saas yahay hala suug weynin balaayo intay ku dhacdeen adiga marka dacwadaada ku sabaro fasbir sabr dacwada iyo wax lagu dhibayo ku sabar nasr waa ku imaan doonaa kamaa sidii sabara ou sabrayo ulul casmi dadkii go-aanka adkaa oo midho rasul rususha ahaa walaa tastacjil lahum cadaabkan ha u degdegsanin kolla waa ku imaanayaan ambiyadu marka iyagoo wada sabar badnaa haddana ulul casmibay leeyihiin dad aada usii sabar badan oo rasuulkeenu ugu horeeyo ibraahim uu ku xigo muusa iyo ciisa iyo nuux calayhi salaatu wasalaam ambiyadaas ayaa ugu horeysa ulul casmiga marka dadka casmiga iyo go-aanka adag leh ee iyagoo adkaysimaha badan dadkaas qeyb ka noqo walidaalika nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay qoomkiisu ay dhibaan wuxuu dhihi jiray yarxamu allaahi akhii muusa walaalkay muuse allahu u naxariis laqad uudiya akthara min haada fa sabar intaan inka badana la dhibo waana sabray waxay ahayd ninkii qaarijiga ah inkaarta qabay markii uu nabigu u yidhi icdil fa inaka lam tacdil cadaalad sameey cadaalad ma aadan samayn waxay ahayd khanaa'imuu qaybinayo nabiguna calayhi salaatu wasalaam dadka wuxuu wax u siiyaa iimaankooda uu liito u horumarinayey si ay diinta u jeclaadaan qofkii iimaankiisa uu ku kalsoon yahana iimaankiisa u tala saranayo ayaga hadda khaariji muxuu wax ka yaqaanaa webigood waa nacfidoon waa dad hunguri badan xoolo iyo shahwo iyo naagaa ka maqan hungurigooda laakiin diinay ku saxaan ma garate waa shahwaaniyiin ima dabac wa ima almaal wa ima salda laakiin shahwadooda magac diinay u bixiyaan kaas marka sababta waxaada la yihahdaa culimmada wax lama siinin markii wax la sii waayey hunguri juqjuq oo dilay haddii la sii waayey sidii acraabtii ayagu iska saraaxiinteeda wax isiibma ousa dhihine asagoo halkaasoo nabiga inuu caayo u dhahay yani qismatun maa araada biha wajh allah waa mid aan maaragtay aan ilaah wejiga lala doonin ikhlaaska nabiga u tuhmay haddana icdil fa inaka lam tacdil dhaqankiisii uu tuhmay nabiga qalbigiisa ikhlaaskii uu tuhmay markii dambe ay dhaheen aan dilno iska dhaafir kanoo kale kuwa iyaga lamid ahaa jirow yiriyo oo salaad iyo soon iyo muujinaya u dhahay iimaankana sug ou kaleyaho dhahay waa kuwa dadka inta laaya dadka u adduunyo jecel uu jecel gabar maaragtay boob xoolo dad boob markii dambe magac maaryaan isu rogay adduunka o dhanba qasaya wey waxay dilaan yacni dad dhiig u ooman oo shahwo gabdhood u ooman ee maanta ma arkaysaa xoolo iyo bililiqa u ooman haddana magac diimeed wata culimmada dhanna saas yirahda ninka khaariji la yiraahdo waa nin shahwaaniy imaa intiqaam iyo dhiig imaa gabdho oo maaragta ou dhaco saasoo gabdhaha nimanka qabo uga dhawaa cidda waalidkooda uga dhacaya soo maha wa imaa inuu xoolo iyo saldo soo maha shahwadiisii u marka magac diineed ku bixinayaa marka qofkau rabo wuxuu leeyahy waa magac diineed waa goolay waa dilayaa gabdhihii ou rabaa soo dhacaya muslimkaa la siinayaa ninkaaga waa gaal xoolihii waxaa leeyahy muslimiinta laga soo dhaco waa khaniimo soo maha marka saasoo kale markay dhacdou dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga saxaabidiisa ma dhibi jiray laakin kaasoo kaleo qaarijiga iyo mid acraabiyan waxba aqoonin ayaa dhibi jiray marka laakiin nabiyullaahi muusa nabiga munaafiqiinta iyo gaaladaa badanaa dhibi jiray laakiin saxaabadiisa aada u edeb lahaayeen laakiin nabiyullaahi muuse kuwiisa raacsanaa dhibi jiray waid qaala muusa liqowmi yaa qowmi lima tu'duunani waqad taclamuuna esh annii rasuulullahi ilaykum waa kuwa mu'miniinta la soo badbaadiyey maray cijli ay samaystaan maray dhahaan sheelow leeyahay maray dhahaan haaruunow dilay dhib lay u geysan jireen markaas marka waxau dhahay nabi muuse dhibka soo maray aan sabra daawami sal allau aleyh wasalam waana oo sabray fasbir sabro kamaa sabra suu u sabray ululcasmi kuwa casmiga waa go-aanka iyo maaragtay hal adayga oo diinta maaragtay yacni haysashadeeda iyo awaamirta fulinteeda iyo nahyiga kaharitaankeeda iyo aqdaarta al inuu sabro qofka casiimo xoogle iyo go-aan kale waayo oon labaxlabaca ahayn oo mina rusul rusha ka mid a walaa tastacjil lahum cadaabna howla degsana iyagaabuu kusoo socdaa halaagooda iyagaaba fatee watee sababtoo ah qiyaamihii waaba iska dhow yahay ajashi waa iska dhowdahoo ka annahum waaba ayagoo waxaad moodaa yowma yarowna markay arkaan maa yuucaduuna wax loogu goodinayo oo cadaabka ah markay arkaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaaninba ilaa saacatan saacad oo min nahaarin maalin hal saac ka mid ah sababtoo cadaaba markay dhadhamiyaan adduunkii dhammaa iyo tumashadii raaxadii waa la iloobaya marka waxaad moodaa inay hal saac ay soo noolaadeen sababtoo sidau nabigu sheegay calayhi salatu salaam ninka ahlu naarka oo adduunka ugu tumasho badan baa la keena xadiiska muslim oo wariyey fa yusbaqu fi naari sabqa hal mar baa naarta la tiimbinaya fa yaquul laka hal marra bika naciib hal ra-ayta khayran qad wax naxariisa nacmaka mayuu le ninka mu'miniinta ugu dhibaato badan baa jannada mar jub la siinaya la gelinaya fa yaquul hal ra-ayta bu'sa hal marra bika shar war dhibaato ma soo marta mayuu le waxba ma soo mara marka waxa weeye nicmadii ama balaayada ayaa ku ilowsiinaysa marka kaannahum ma waaba iyagoo yooma markii yaroonay arkaan maa yuucaduuna wax loogu goodinayo oo loogu dhaarinayo cadaabka lam yalbathuu aan nagaanin adduunka aan ku noolan aan ku noolaanin ilaa saacatan saacad oo min nahaarin saacad oo maalinkooda afar iyo labaatankii saac saacad ka mida ayuu cumrigiisi dhammaa ka soo qaaday low lixdan xataa sano uu joogo balaaq ey haada alqur-aanu qur-aankan balaaqun gaarsiin iyo kifaaya ku sugan dadka loogu digo taas waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa inay aayaddii hore la socoto ka-annahum ayagu yooma yarowna markay arkaan maa yuucaduuna wax loogu nagaanayo loogu yaboohayo loogu dhaaranayo lam yalbathuu waaba ayagoo nagaanin ilaa saacatan saacad oo min nahaarin ah balaaqun ey taasoo ay ku gaarayaan ajashooda yacni saacad uun ajashoodii saacaday noolaayeen ajashoodii bay gaareen saas camal laakiin tafsiirka horaa loo badan yahay oo lam yabatu ilaa saacata min nahar in lagu joogta balaaqun ay haada alqur-aanu balaaqun gaarsiin iyo wakifaayatun baa ku suganoo aayaadkan wax qofkii qancaayo wax lagu qanciyaa ku sugan haddaba dhibaata markii ay dhacdo fa hal yuhlaku miyaa la halaagaya ila alqowmu alfaasiquuna qoomka faasiqiinta unbaa halaag mutay dhib hadduu yimaado ayagaa victim iyo halis u ah muuminka ilaahay waa u naxariisanaya aakhiriyi adduun hadduu iyagaa dhibkii hodansanayo oo lemaa hadduu cadaabkan maa la keeno hala keen maadeelso maaha adinka unbaa daxyo u ah laleey adinka unbaa halis u ah adinkaoo idinka bilaabanaya ee fa hal yuhlakum halaagaya ila alqowmu alfaasiquun qoomka faasiqiinta maane cid kale miyaa la halaagaya ilaahay subxaana wa tacala nama halaago tawfiiq allah na waafajiyo iimaanka allah na waafajiyo